markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii hambalyada waxaana inoo haya ibraahim daanduray iyo caashi ibraahim aadan
waana wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijka hambaliyada iyo heesaha iyo toddobaadkan oo bishii barakaysneed ee ramadaan aan soo dhammaysannay marka dhambaaladii ayaa soo bilowday toddobaadkan hase haatee bal aan u kaadsana dhambaalada heesta ugu horeysa ee barnaamijka ee dhegaystayaasha aan u cayaarayno amaba heesaha aan halkan ugu hayno ibraahinow ayaan mid ka mida usoo qabanaya heesta halkudhageedu yahay liibaan waxaa wadajir u qaadaya labada fanaan hibe maxamed hudoon hibe nuura iyo cabdinaasir macalin saciid weliba heestan ibraahinow dhegeystayaashaan xusuusan iyo inta laga yaaba inay xusuusato waxay ka mid ahayd riwaayadii hablayahow hadmaad guursan doontaan aan wada dhegeysano
ويجعل بعل والبهارتين
waa hagaaga dhambaalka ugu horeeya ee barnaamijka haddii aan soo qabtana waxa uu naga soo gaaray eedo cibaado mataan maalin iyo deeqa axmed xasan xamdi axmed xasan faysal axmed xasan deeqa cabdulqaadir axmed doctor hani axmed xasan cabdisalaan cali mataan daacad oo ku salaamaya saaxiib anigaaba ku jira waa taha anigoo caasho ah iyo sidoo kale lilaaf cabdinuur xasan iyo leyla cali xuseen iyo maxamed cali xuseen baafo daahir cali xuseen iyo xasan cali xuseen iyo canab cali xuseen dhammaan dadkan iyagoo isku duuban meelo kala duwanna jooga waxay tahaniyeed u dirayaan nafise axmed xasan iyo seegeda cabdirasaaq cabdulaahi maxamed oo afartii bishii aanu soo dhaafnay waa tobankii bishii aanu soo dhaafnay afraad ee sanadka laba kun laba iyo labaatan ay gabadh ugu dhalatay magaalada muqdisho gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi aryaam cabdirasaaq cabdulaahi waxa ay leeyihiin soo weyno waa noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda isla tahaniya taa la midana waxay asxaabtani u dirayaan hibe cali xuseen oo hibanuuro lagu naanayso iyo seegeedah aadan cabdirasaaq idriis oo koob iyo tobankii bishii afraad ee sanadka laba kun laba iyo labaatan magaalada muqdisho uu ugu dhashay ramadaan aadan cabdi waxa ay leeyihiin ramadaan adiguna soo weynow oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray kaaha yuusuf siyaad faadumo cali xaashim iyo najme daa'uud cale aasiyo daa'uud cale suleymaan daa'uud cale salmaan daa'uud cale maxamed daa'uud cale ibraahim daa'uud cale nuux daa'uud cale nuuro nuuro isaaq macalin iyo cabdulaahi isaaq macalin iyo caruurtiisa iyo qadaji isaaq macalin iyo caruurteeda ruqyo cali cabdi iyo caruurteeda xabiibo cali cabdi iyo caruurteeda iyo cabdinaasir cali cabdi iyo caruurtiisa ambiyo cali cabdi iyo caruurteeda dhubado cali cabdi iyo caruurteeda iyo dahabo cali cabdi iyo caruurteeda maryan cilmi rooble iyo caruurteeda yuusuf geedi cabdi iyo caruurtiisa iyo farxiyo geedi cabdi iyo caruurteeda iyo cabdiqaadir geedi cabdi xagaf iyo caruurtiisa casiiso ibraahim cabdi iyo caruurteeda dhammaan dadkaasina waxay u tahniidinayaan daa'uud cali cabdi iyo zahra cabdi aadam oo gabar iyo wiil mataano ah ay ugu dhasheen magaalada ankara ee dalka turkiga mataanahaasi oo loo kala bixiyey manaal daa'uud cali iyo muuse daa'uud cali waxa ay leeyihiin soo barbaara noqdo kuwii dadkooda iyo diintooda iyo dalkooda waxtara aamin ayaan leenahay dhambaalkan tahniidana waxaa uu naga soo gaaray hooyo duniyo cali cabdi iyo hooyo jamiilo isaaq rooble naciimo cabdi aadan iyo khadre cabdi aadan iyo saygeeda axmed nuur yaxye shilaal iyo caruurtooda iyo malyuun cabdi aadan iyo caruurteeda ayaan cabdi aadan maryan cabdi aadan iyo caruurteeda maxamed cabdi aadan cabdiraxiin cabdi aadan yaxye axmed yaxye iyo cabdixakiin colaad xasan maxamed colaad xasan tahliil colaad xasan iyo naciimo colaad xasan iyo maryan colaad xasan iyo tasliim maxamed colaad iyo tasmo maxamed colaad iyo tanasal maxamed colaad iyo tanaad maxamed colaad iyo tahliil maxamed colaad taamir maxamed colaad taabid maxamed colaad waxaana ay dhammaantood jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan daa'uud cali cabdi iyo zahra cabdi aadam oo gabar iyo wiil mataanaha ay ugu dhasheen kowdii bishan mey magaalada ankara ee dalka turkiga mataanahaasi oo loo bixiyey manaal daa'uud cali iyo muuse daa'uud cali waxayna leeyihiin soo barbaara noqdo kuwii dalkooda iyo dadkooda waxtar aamin ayaan leenahay heesta kale dhegaystayaasha aanu hayno waa heestaan kudhageedu yahay dalsan waxaa ah wadaqaadaya xasan aadan samatar iyo xalimo khaliif mogool
darantuha u baatahay oo ramadku daybaalay darcadkiisi loo dhigay hurgaamay duleedka damalada qarku dhalada harkoodana dugsiyeysa culimada abruud dahablamoodiyo doobkiyo barbarjuna Abu, Abu, Dabla Modio. Doppio per fortuna. إلا وقد علو صعبت أنا يديني إلا وقد علو صعبت أنا يديني Adna adawgu qurux badaani deegaanta roobkiyo adaatoobna kaawdku dumarna waa adoo qura duuqna waa kalugu jira kurtuna igu baahiya dumarna waa adoo qura dooqna waa kalugu jira kurtuna igu baahiya
Ragnarok.
waxaa noo baaqaya qadar sacad ismaaciil iyo cabdirashiid daahir maxamuud timo iyo xasan mawliid cusmaan iyo maxamed axmed ismaaciil cabduqaadir bashiir iyo cabdirasaaq cabduqaadir aadan saciid sulub maxamed iyo ismaaciil maxamed axmed khaalid mawlid xasan iyo xasan ismaaciil amare dhammaanna waxa ay jecel yihiin inay hambali u diraan maxamed cali maxamed iyo hibaaq axmed ow cabdi oo waxa ay yidhaahdeen meerkoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaan leenahay meerkaas adin horseeda guur qeyr qaba aamiin dhambaalkan waxaa la yidhi v o a asalaamu calaykum aan idin leenahay baa la yidhi gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka tahaniyad dhalasho oo farxad leh waxaa diraya baa la yidhi hooyo siciido sheekh aaden faiso saalim cabdulle iyo faysal saalim cabdulle axmed saalim cabdulle leyla maxamed nuur iyo qureesho xasan maxamuud iyo maxamed aadan cabdulaahi maxamuud aadan cabdulaahi mursal cabdinuur iyo sidoo kale ugaas ibraahim cabdulaahi ibraahim sheekh axmed siciide sheekh maxamed ugaas xasan madnuur iyo suleymaan sheekh xasan injineerka lagu naaneyso iyo cabdirasaaq maxamuud cabaas iyo yaasiin ibraahim iyo salme maxamed cabdulaahi dhammaan dadkani waxay tahniyad dhalasho u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi kala ah leyla saalim cabdulaahi iyo maxamed cadow oo ay gabar ugu dhalatay dowlad degaanka soomaalida etoobiya baa layidhi gabadhaasi waxaa loo bixiyey aniso maxamed cadow ducada waa dhankiina baa layidhi aniso waxaan leenahay soo weynow oo noqotii dal dad iyo diinba wax wanaagsan u tarta aamiin tahniyadana waxaa dirayaa ibraahim aadan xasan faadimo ibraahim axmed iyo caashi ibraahim aadan naciimo ibraahim aadan iyo cabdulaahi aadan ibraahim iyo isaaq cali cabdi waxaana ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxaana ay hambaliyo gaarsiinayaan aabe cali xasan macalin iyo xabiibo sheekh cali oo gabari ugu dhalatay degmada bardaale ee gobolka bay dhambaalkan waxaa noogu yimi suudi guuleed iyo hooyo faadumo maxamed iyo doctor xasan cabdulle cusmaan iskoris iyo axmed cabdulle cusmaan iskoris cabdicasiis cabdulle cusmaan iskoris iyo samiiro cabdicasiis iskoris iyo fahmo cabdicasiis iskoris iqra cabdicasiis iskoris iyo ramadaan cabdicasiis iskoris axmed cabdicasiis iskoris iyo bashiir cabdicasiis iskoris iyo xasan cabdicasiis iskoris iyo cabdishakuur maxamed iskoris ibraahim cumar mahadalle iyo maxamuud mahadalle iyo cali mahadalle sheekh cabdi mahadalle dhuux mahadalle faadumo mahadalle farxiyo axmed mahadalle iyo saygeeda cali cusmaan maxamed cabdiraxmaan axmed mahadalle iyo xaaskiisa iyo zahre axmed mahadalle iyo saygeeda ismaaciil sarandi ramadaan cumar mahadalle iyo xaaskiisa farxiyo cabdiqaadir muxudiin axmed mahadalle iyo xaaskiisa dhammaan qoyska reer mahadalle iyo reer iskuris oo kala jooga dunida dacaladeeda waxa ay taaniyad u dirayaan cabdiqaadir axmed mahadalle tolman iyo xaaskiisa caasho cabdicasiis oo labadii bishan mey gabar ay ugu dhalatay sweden gabadhaas oo loo bixiyey simbraan waxaana ay leeyihiin simbraan soo weynow noqotii dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta aamin ayaa leenahay dhambaalkana waxa uu ku bilowday assalaamu calaykum laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka waxa ay yidhahdeen waxaan nahay cabdixakiim maxamed macalin oo jooga baydhabo nuuney iyo maxamed cabdiraxmaan iyo carruurteeda iyo shaakiro maxamed cali iyo carruurteeda iyo maryan maxamed yuusuf iyo carruurteeda iyo maxamed yuusuf maxamed xaaskiisa iyo carruurtooda iyo maxamed macalin yuusuf xaaskiisa iyo carruurtooda iyo xasan yuusuf maxamed xaaskiisa iyo carruurtooda iyo cabdirasaaq yuusuf maxamed xaaskiisa iyo carruurtooda iyo xuseen yuusuf maxamed xaaskiisa iyo carruurtooda yuusuf maxamed yuusuf iyo alza maxamed yuusuf iyo zahra maxamed yuusuf sumayda maxamed yuusuf cabdiraxmaan maxamed yuusuf iyo mujaldiin maxamed maxamed xasan yuusuf xikam xasan yuusuf saciid yaasiin cabdiqaasim maxamed yaasiin ibraahim iyo muhaab xasan ibraahim iyo waxay yidhahdeen maxamuud xuseen maxamed iyo dhammaan reer maxamed yuusuf iyo reer xasan yuusuf maxamed waxaana ay jecel yihiin iyagoo meelo kala duwan jooga inay halkan hambalyo ka gaarsiiyaan maxamuud maxamed yuusuf iyo raxmo xasan yuusuf oo gabar ay ugu dhalatay awjabe gobolka shabeellada hoose waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggeena allah ka dhigi gabadhaas tii soo weynaato oo waalidkeed dadkeeda iyo dalkeeda wax tarta aamiin dhambaalkan waxaa noogu yimid aabe cabdulaahi cumar ismaaciil iyo eedo safiya cumar ismaaciil iyo adeero cabduqaadir jirdi ismaaciil iyo cabdiwahaab jaamac cumar iyo daahir jaamac cumar iyo farxaan jaamac cumar cumar jaamac muuse daahir jaamac muuse daljir loo yaqaana iyo maxamed jaamac muuse nuuridiin jaamac muuse doctor salmaan jaamac muuse bashiir cali cumar cumar cali cumar ibraahim cali cumar maxamed amiin cali cumar iyo maxamed axmed jimcaale iyo axmed meygaag muuse waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan axmed cabdulaahi cumar iyo najmo xaashi axmed oo meerkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa somalilan waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggeena meerkaas allah ka dhigo midaad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo meerkaas allah ka dhiga mid idin horseeda guur qeyr qaba ood kala kulantaan bashbashiya barwaaqo adnaan kuwaara iyo codkii allah u naxariiste cumar cabdulle shooli
dhamahiisa fidiya arooskii gulaacay sida allaha malugsha labiyada ka muraayo dhamahiisa fidiya arooskii gulaacay ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraay labadii ubad leh libaantii ahaada ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraay labadii ubad leh libaantii ahaada
hambalyo kale oo qurux badanna waxaa diraya dadka kale ah cabdiraxmaan ciinte xabiibo xuseen isaaq iyo sahre cabdulaahi lishow naseexo idriis waxay ku magac dheertahay dhakhtar cabdijamaal basjal baa la yidhi iyo cabdiraxmaan cabdisalaan iyo sidoo kale maxamed khayr xasan jimcaale dhammaan dadkani iyagoo kala jooga baydhaba nairobi muqdisho iyo meelo kale baa layidhi waxay hambalyo aroos oo farxad leh hawada u marinayaan cabdulqaadir buule edoy baa layidhi iyo gaclisadiisa tanzila oo arooskoodu afartii bishan mey uu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya ducada waxaa la yidhi waa sahra cabdi iyada dhal culamo ah baa layidhi waa tahay saaroy ducadaas barnaamijka mar haddaadan ku jira anigaa kaa furanaya markaad maqasho adiguna aamiinta u dhe ama markaad dhegaysato adigana u ducee allaha ka dhigo arooskaasi midkii loo aayiyo oo awlaad baariyana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano annaguna waxaanu leenahay aamiin iyo dadkeeda waxtarta aamin ayaan leenahay jamiila waxaa qaadayaa fanaanka cabdijabaar alkhaliiji intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ay wadajirada kugu soo jeedineen caashe ibraahim aadan caashe cuudi anigoo ibraahim xasan daanduray intaan markaa kumu doono sidaa iyo nabadgelya
jacaylkuna fuukinaaday jidaal jamaato jarmaaday ujoogta jidkoo la jaadhay jiriya jilab ay dhex jeexdeexday jacaylkuna fuukinaaday jidaal jamaato jarmaaday ujoogta jidkoo la jaadhay jiriya jilab ay dhex jeexdeexday janigu jilcayo jariyey jilibku jeestoo joogaaday dabdaa jabtayoo jibaaday jidhahajiidho jibaaxay janigu jilcayo jariyey jilibku jeestoo joogaaday daarta jabtayoo jibaaday adoon joogdaba ka jari hadmaad jawaabila jirada ka bobsila jacanka labaada bila adoon joogdaba ka jari hadmaad jawaabila jirada ka bobsila jacayl labaada bila sida jamal qaaf la joogtay jiriyo jeega la jaartay jawaal joorada la jaartay jugaanada ka jaleecay sida jamal qaaf la joogtay jiriyo jeega la jaartay jawaal joorada la jaartay jugaanada ka jaleecay jeclaaday ajoog jaalka u jeeday jannaba kaa jeesay